dowladda soomaaliya ayaa soo cusboonaysay dadaalada nabadeed ee gobolada jibooyinka iyadoo sheegtay in heshiis dhex dhigtay maamulka kumeelgaadhka jubba iyo mid ka mida siyaasiyiinta gobolkaasi waa bare hiraale haddaba maxaa keenay dadaaladan cusub su-aashaas ayaa waxaan hordhigay profesor axmed muumin warfaa oo horey la taliya ugu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed wallahi waxaan u arkaa heshiiskaas la shaaciyey horta waa heshiis khayr allah ka dhigay haddii la heshiiyo sida loo sheega uu jiro heshiis in lasoo dhaweeya khayr badan waxaana iigu muuqataa in heshiiskaas la dhirindhiriyo oo la bisleeyo oo la turxaan bixiyo oo haddii la heli karo la dhammaystiro xagga farsamada qaba waan gartay profesor warfa waxaa jira in bare hilaal oo qeyb ka ahaa dadkii magaalada ku sugnaa intii doorashooyinka ay socdeen sheegeen inuu madaxweyne yahay kadibna isfahmo u dhex maray maamulka hadda iyo isaga inuu maanta lasoo xiray idaacadda v o u sheegay in uuna taageersanayn heshiiskaas shaqana uuna ku lahayn marka sidee arrintani markaa noqonaysaa maadaama dhinac ka mida dhinacyadiisa hayay u diiday bare hilaal hadda waa nin oday waa nin liidara ha u badnaato ha u yaraato wuxuu haystaa ciidan oo haystaa oo hubaysan marka waxna waa bi'in karaa waxna waa wanaajin karaa in lala fadhiisto oo lala doodo oo arrimaha sidai wax yihiin la arko isagana haddii inuu meel ku dhego oo muxuu ahay saas haddaan la yeelin saasaan yeela waa laga fiican yahay sababtaa soomaalidu waa isu socotaa adduunka halaysu imaadaa loo socdaa nabad hadda la qaataa loo socdaa qofkii wax buursanaa ha laga hakiyo aan waxba haysana ha loo gacan celiyaa la wadaa marka isagana mawqif adag inuu taaga maho wixii muxuu ahay qodobka kalena waxa waaye laakiin waxaan la yaabaa aniga madaxweyne waxaad arkaysaa toos isagoo dib heshiisiinta uga qayb gala waxaad arkaysaa afhayaheen baarlaman oo toos uga qayb galaa wasiirka koowaad waa arkay wasiiro kalaad arkaysaa sida wax loo wado ma fiicno xagga farsamada anugu waa saluugsanahay waana khaladba sideedaba dal federaal in saas wax loo habay waa khalad waan gartay laakiin profesor maxay ku khaldan tahay ama maxaa ka khaldan in madaxweyne ra-iisul wasaare amaba afhayeenka baarlamaanku meel tago oo u dhexdhexaadin ka bilaabo dhexdhexaadinta la rabo in muxuu ahay madaxweynuhu uu ka qayb galo ama afhayeenku ka qayb galo ama wasiirka koowaad ay ka qayb galaan waa dhexdhexaadinta marayso heer gunaanad ah oo go-aan la kala gaaro oo labada kooxood oo ishaysatay ay wax isla garteen ama waxa isu tanasuleen ama shuruuxa isku xidheen laakiin haddaad adigoo madaxweynaha ama wasiirka koowaada ama ra-iisul baarlaman aad fakta hore bilowdo adigu qayb waxaadba ka noqon kartaa xataa bro mashaakilkaad qayb ka noqon kartaa maarata waana ognahay in arrintaas ay dhacday maarata oo madaxweynaha eerboortada uu tegay oo layidhi ha soo bixin waa soo baxaa waa la yidhi lama yidhi sidaasoo kale afhayeenka waxaa la rabaa mar haddaad tahay mas-uul oo aad tahay muxuu ahay go-aanka ugu dambeysay inaad adigu leedahay inaad marjac u ekaasaa la rabaa oo wixii lasoo dhirindhiriyo lasoo dhaweeyo laisla garto adiga lagu soo wargeliyo kabacdina aad tidhaahdo saxwa aad qalinka ku jiid laakiin haddaad haddii aad qayb ka noqoto mashaakilka bilowgiisa hadda hadhowti xalka qayb kama noqon karto waan gartay waxaa jirtay in lagu kulmay magaalada adhisabeed dalka etoobiya heshiisna ay soo wada gaadheen maamulka jubba iyo dowladda federaalk ee soomaaliya markaasna la shaaciyey in heshiis laga gaadhay arrinta jubbooyinka oo xilli loo qabtay uu maamulkaasi xilka sii hayo marka waa maxay tallaabadan cusub ee la leeyahay dib u heshiisiin baa laga dhex samaynayaa dadka gobolka maxay ku kala duwan yihiin tii hore iyo tani sababtoo ah dadka muxuu ahay arrinta horbooda hadda mana rabo inaan hadda oon findhicil wixii ka dhiga laakiin dadka horbooda aan waxba u bilownayn sababtoo ah haddii la heshiis la gaaray heshiiska waxaa la rabaa in laga fiiriyo laba qodob qodobka ah mabda ah maxaa laga heshiiyey oo qodob ah iyo ah wixii laga heshiiyey see loo farsameeyaa oo farsamadii ah waxaa laga yaaba marka dad badan inay ku boodaanba farsamada ayaguna xataa mabda i meel dhigin maaragta taasaana tuunsanay aniga sababtoo ah heshiiska adisabab waa la arkay waa la akriyey wixii laga heshiiyey waa la arkay qaybo badan badan badan badan waxay ka waxay ka jiitamaysaa oo oo dibadhac uga imaanaa xagga dowladda waan gartay magaalada baydhabo waxaa dhowaan lagaga dhawaaqay laba maamul oo midkoodna yahay saddex gobol midkoodna yahay lix gobol ka lixda gobol dabcan waxaa ka mid a gobolada jubbooyinka iyo gobolka gedo marka dowladdiina waatan hadda ka wada wada hadalada magaalada kismaayo iyo arrinta jubbooyinka siday isu qabanayaan arrimahan iyo ay u wada shaqayn karayaan oo ay isula jaan qaadi karayaan wallahi haddii saad la socoto dowladdu marka hore ayadaa riixaysay lixda gobolna iyadaa qayb dowladda ka mida waxay riixayeen muxuu ahay in lixda gobol in lix gobol la abaabulo qayb kaloo ayaga ka midana waxay riixayeen muxuu ahay in saddex gobol la abaabulo markii farsamada loo bedelayna ayaga arrintii waagaa ku bariyay maaragta sababtoo waan ognahay sida garbaha ay kale iyo dowladda lafteedu ay kale tahay qaar ayaga ka mid ah oo mas-uuliyiin oo weliba xilal sharahayo waxay qaab waxay ogol yihiin lixda gobol qaarna waxay ogol yihiin saddexda gobol laakiin hadda waxaa un xoogaa aan warka aan la soconnaa waxa waaye in labadii dhinac laisku soo dhaweeya la wada hadla saasaa muhima marka hore dowladda xoogaa qaladay laba qeybay kala ahaayeen laba ujeeday kala lahaayeen dadweynahana waxbaa loo sheegayay laakiin hadda waxaad moodaa dadkii laftooda inay fahmeen in muxuu ahay laba la kala qoqobay oo meelo kale laga qoqobay laakiin hadda waa inay dantooda gartaan oo isu imaadaan oy wada hadlaan